Mustaf Duxulow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh ay ka adkaan weyday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu sheegay in muddo laba sano ah oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ilaa iyo hadda ka adkaan la'dahay weerar afka ah ayuu ku qaaday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka isagoona dhaleeceeyey siyaasadda uu ku wajahay dagaalka waxa uuna sheegay in hal qof oo go-aan iska qaatay uusan waxba ka tari karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii shabaabka dowladda hadda labada sano ay socoto dagaali ku waday laakiin dagaali ku waday waxaa la rabay inuu noqdo dagaal inay dhinaca socoto fikir la soo aruuriyaa loo baahnay dadka soomaalida in la warsadaa loo baahan yahay culummadaa loo baahan yahay fikir keento aqoon-yahanadaa loo baahan yahay dadka lasoo digilgareeya shabaabka wadahaalka lasoo furaa loo baahan yahay hal qof oo meel fariista keligiis inta go-aan qaato go-aankiisa shabaab laguma rey karo waxaan waa ideology adduunya dadna lamid ahaa jira waxaa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kaloo fara badan oo research in la sameeyaa la rabay si evangeli xataa marka loola hadlaayo loo la gaaro meesha laga hadlaa meesha ay tahay laakiin hal qof oo iska socda oo dowladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta raba inuu isaga qabto oo maaragtay dastuurka garabka u saaran yahay oo dowladadu garabka u saaran tahay oo labada aqal oo baarlamaanka u saaran tahay shabaab ma difiid garay kari xildhibaan dhuxulow ayaa geesta kala tibaaxay in maleeshiyaadka macawiisleyda ee ay ku shaqaysata dowladda federaalka aysan waxba taraynin ayna yihiin maleeshiyaad aanan wax sharci ah haysanin sidoo kale xildhibaan dhuxulow ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka macawiisleyda aysan buuxin karin booska dowladnimada loona baahan yahay in dib la iskugu noqdo oo wax laga bedelo arrinkaas waxaa jira fikrado kala duwan iyo deegaano kala duwanaa jira laakiin dhibka jiraa waxay tahay mar kasto roolka dowladnimadu macaawisley ma buuxi karto ma laha sharciyad ma laha marka waxa aan sharciyad lahayn waxba tari maayaan sharciyad kala dambeyn loo sameeyo waa ilaa hadda waa ogtiin haddii dad la iska dilo askarta dadkay disho xildhibaanada ganacsatada inta lagu soo qoraa diida laga qaadaa waxaas wax ma ogtahay wax dhow maaha haddaan runta idin sheego dalkan dowladnimadiisa ma dhow waxaa loo baahan yahay inta dib la isugu laabto talo fara badan la wadaagaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta taageersan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay baraha bulshada kaga celcelinayay in ay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana soomaaliya ay gacanta u geli karto xarakada mujaahidiinta